Hay'adda Qaran ee Diiwaangelinta Dadweynaha oo NIRA loo soo gaabiyo ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa ay ku qabatay kulan wacyigelin ah kaas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulankan waxaa bulshada laga wacyigeliyay muhiimadda uu kaarka aqoonsiga qaranku u leeyahay muwaadiniinta Soomaaliyeed, halkaasina waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay madaxdii wasaaradaha iyo baarlamaanka ee ka qayb gashay kulankan wacyigelinta ah. Ugu horreyn, agaasimaha guud ee hay'adda NIRA ayaa goobta ka hadlay waxa uuna sharaxaad ka bixiyay kaarka aqoonsiga qaranka.
Hay'adda Diiwaangelinta Aqoonsiga Dadweynaha waa kaar aqoonsi oo dowladeed. Kaarkaas aqoonsiga marka wuxuu muhiim u yahay wuuna aqoonsanaa qof kasta oo muwaadin oo Soomaali ah yaa qaadanaya kaarkaas oo aqoonsi u yahay. Ee kaarkaas wuxuu yeelan doonaa wax la dhaho tirsi oo toban iyo kow xabo ah. Tirsigaas oo aan marna la bedelmi doonin intii qofka uu nool yahay. Haddii uu dhintana kadib uu macnaha xitaa gadaashiisa aan la isticmaali doonin. Kaarkan aqoonsiga dadweynaha waa kaar amni ah oo laga taxadiray ee qaabka uu u samaysan yahay, nidaamka uu u samaysan yahay. Wuxuu ku dhisan yahay wax la dhaho labaatan iyo toddoba security. Taas marka waxay macnaha caddeynayaan in kaarku uu ahayn kaar la koobiyeysan karo, kaar falsification noqonaynin yuu yahay kaarkaas aqoonsiga.
Dhanka kalena, qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kulankan ka qayb galay ayaa waxa ay sharaxeen muhiimadda kaarka aqoonsigu u leeyahay, iyaga oo sheegay in uu ka mid yahay waxyaabaha sida weyn loogu baahan yahay in bulshadu ay ku baraarugaan sidoo kalena ay qaataan kaarkan.
Hay'adda NIRA shaqadeeda ma ahe walaa uun meelaha ku shaqeeyay muddo kow mayna dhakay shuruudo iyo odayax walyaabo dhan gudaha ku kordha inay walay maaran la kasii qofka kaarka walbadana la maray haddii dhankii la kasaayo macruufa goorowa kii kalena in uusa markhaato hela in uusa oday dhaqameed hela in uusa silkasii naftiya mayna hamaray walwiin marka dhan saas halka qaadada horta ma jira taasay may may ku qanaciyay
qofka muwaadinka ee maalintiisa kaar hela may helay adeegyadii dowladda guud ahaanba noo ciyata waana sida adduunka lukasow haddiisu baasboor fadow haddii shahaado fadow ee haddii us fadow inay axwaalla shaksiga ay tahay maxkamadihii ee nidaamkii dowladnimada dhan hata may guurahayeen nidaam casri ah oo digital ah marka dadkaan ina geedigaasan wada guuran oo runtii qofka qof isku dareero sidii gaaljarnimadii iyo tuulinimadii way ku guurayay dowladal nagaday intaasoo dhan boolifaday walyar ingana ku ifiyo soomaali dowladii markii burburti dadka aqoonsashoo dhana burburi yacni walaa keliya eh, lankii dibudoo imailo dareeriya gorday lan oo eh, afrikaankan kale ah wadamadan kale ee soomaali banhayn iyo soomaali sheegada jaray wadamadaas markii isu seed waan walan qoro jaray Hay'adda NIRA ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay waday dadaal ku aadan sidii bulshada ay u fahamsiin lahayd muhiimadda kaarka aqoonsiga iyada oo xarumo kala duwan ka furatay magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedyada dalka.